bismillahi raxmaan raxiim way in badan baan idinsugo waxba way weydiin weydeen marka weydiintun ba idin usabr insha allah berita hadii alla ka dhigo inaad fahamteen un baynu kusoo qaaday faslun fi riba ribadii buu ka hadlayaa kani baasha ribada la yidhahdana dee xaraamnimadeedu waa macruuf oo qur-aankuna wuu ka warramay sunada nebiga calayhi salaatu wasalaamna waa ku cadda oo dee nebigu nacdal baabu dusha uga tuuray xadiidkii saxiixa sida ku sugan ka ribada cunaya iyo ka iyo ka cunsiinaya iyo ka loo wakiisho wax oo dhan ilaahayna dee dagaal buu ku iclaamiyey dagaal ha qaba buu ihi ninkaas bedelka ribada ummadan ilaahay waxa ugu bedelay dee tijaarad oo axalla allahu lbayca wa xarama riba tijaaraddana ilaahay waa xalaaleeyey waxa ribada la yidhahdana wuu mamnuucay waxyaabaha loo mamnuucay waxaa kamid ah horta sharcigana kula kuma gooni ahay shuruucdii horena iyo kutubtii horena mamnuuc bay cahdigii makiga ahaana dee qur-aankuba waa diiday ribada baasha la yidhahdo yahuuddu sida asfaartooda ku qoran waxaa iyaga dhexdooda macruufkaa in ay iska daayaan iyagu oo ay xaraam tahay in walaalkooda ay ka qaataan ribada laakiin dadka umiyiinta ah umiyiinta waxay u jeedaan markay leeyihin laysa calayna fi lumiyiina sabiil a wixii aan yahuudda ahayn in ribada laga qaado riba alfadl iyo riba nasia labadaba way noqon doonta riba riba alfadli waatuu halkan kaga hadlayo oo waxa weeya lacagtii dahabkii iyo raashinkii intaasay galaysa markaa kol haddii wuxuu isku mid yahay oo raashin iyo raashin weye lacag iyo lacag u yahay isku mid ah dee in la islegeysiiyo wey hadii la kala badiyana riba alfadli baa imanaysa riba nasiana waa ta baab lqardi baynu ku gaadi doonaa waa ta suurat lbaqara akhirkeeda uu ka warramay tan bangiyadu ay isticmaalaan wey qofkii inta wax laamahiyo muddo loo qabanayo dabeedna uu soo celinayo lacagtiiyo maca siyaadaha kuwan hay-adaha samafalkiiyo wax sheegta tansiirka ayaa imika dadka tushaarka intay u yimaadaan ay boqol kun ka qaadanaya dabeedna boqol iyo toban kun bay usoo celinayaan bisha akhirkeeda commission weeye bay ka odhanaya waa xawaaladii on kala wareejinay uno xawaalada markaad qaadanayso dee qadar baad ka qaadan jirtay boqolkiiba shan five percent saa darteed dee ti un baanu dhinacan kugu dhigna waana iska riba cad wey de dad badan baan iyagoo aan cilmigan tijaaradda waxba ka garanayn ba iska dhex dabaalanaya markaa qofkii maalkiisina waa taa ka aafeysa waxyaabaha loo xaraantinimeeyey bay kamid tahay in ay kasoo horjeedo ixsaanka shayga la ydhaaf oo qofkan marka islaamka uu leeyahy waxa la amaahiyo macnaheedu waxa weeye qof kan baahan in wax loo tarayo oo kan taajirkee walaalkii uu waxu tarayo oo markan uu amaahiyo ee uu muddada ka sugayo xoolii buu soo intifaacsanaya dabeedna intiibuu iska soo celinaya marka ixsaan ayuu sameeyey sadaquu ku leeyahay waxuu isagu ka faa'iidayo aan ajriga ahayn ma jiro haddii uu waayona dee waba kan ilaahay waajibka ka dhigay inuu sugo wain kaana duu cusra fanadiratun ilaa maysara haddii la helo qof iska faramaran oo de in lagu leeyahay waajib iyo farad waxa in laga sugo in laga saamaxaana waa sunno kaba si fadli badan faradka ah waxa kale oo mabaadida islaamka oo ah walaaleynta dadka iyo wax isku tar bay kasoo horjeedaaba bahashu iyo insaaniyaddaba laba qof hadduu midna faramaran yahay midna uu waxaysto iyo maad odhan lahayd waxa bixiya adugu markaan laba gaarin adilo kale kani waa taajir kanina waa faqiir oo uu faramaran yahay qadama hayo ma waxaad odhan lahayd warbalkan u yar ciir oo wax sii kaagan taajirka ahy mise waxay odhan lahayd faqiirkow dee wan weyn suba ku shuboo taajirkan bal wax ugu dar wixiisa intaad wax raaraadiso de sida caqligaaba markaan daliilkaba la gaadhin waa in kanuu wax la weydiiyo haddaba bahashani waxay u soconaysaa intoo faqiirkii lacag laga qaado in qanigii loogu shubayo oo wuxuu amaahinayaa masel toban nin buu amaahinayaa min toban kun wuuba iska seexanayaaba kaashkiisiina halkiiba u yaallaa dul socodka iyaga ku soconayana wuu biishanayaa markaa waxaa dhacday un faqiirkii oo isaga un ninkan ushaqaynaya un fuqaradii oo dadkii baahnaayo dadkan aqniyada ah un ushaqaynaya baa meesha kasoo baxay aqraab fara badan baa runtii meesha ku jirta oo iyo dee dadka muslimiinta waxyaalaha ay ku keenaysa iyo umadaba laakin tan ay soomaalidu yidhahdaan waa ribo oo masel qofku hadduu faa'iido badan wixii ku iibiyo mustalaxaasi isagu dee sharciguma yaqaan ribo oo wixii buu intu soo siistay in lee ku iibiyey ribo maaha taas laakin dee naxariista run baa ku jirta oo qofku marka uu xiibinaya in waxna ka faa'iidaabaheed walaabaha kalena u naxariisto laakin hadduu baahidooda ka faa'iidaysanayo candhablaha jarayo taasi waa naxariistar laa yaxrumu ariba ribadii xaraam ma aha ilaa fi lmaطcuumaat waxyaabihii la cunayay wاdahabi wاlfida iyo dahabki iyo lacag kuwaasay markaa ribadu ku jirtaa waxyaabaha la cuno ee dee xadiidku uu sheegaya haddii ay tahay shaciirkii iyo xintadii iyo burkii iyo tamrigii wax alla waxaasoo dham waa waxyaabihii raashinka ahaa ee la cunayay naqdaynkanina waa dahabki iyo lacag kuwaasay gelaysa marka haddii la yidhaahdo bahashan noodhaarka ah dee halkii dahabkan iyo lacagtan unbay taagantahay halkooda ama lacagtii fidada ahayd ee saafiga ahayd halkeedii bay taagan tahay haddii la yidhaahdo dee wayna iyadiina ribadu gelaysa waana qawlka ay aimada culimadu u badan yihiin in la yidhaahdo waa rabowi lacagtan waraaqaha ah oo yaanay noqoninba fidadii saafiga ahayd laakiin haddana kol haddii hawsheedii ay qabanayso oo halkeedii ay ku jirto waa ribowi ribowi haddii la yidhaahdona dee in shuruudaha soo socda la tixgeliyo wey aynu arki doono labadan maxaa loogu qayday marka baahidooda aada u badan baahida loo baahan yahay labadan ayaa aada u badan oo dee waxna waaba daruurigii lacagtanna dee bixinta sii bixinta iyo soo bixinta sii ibinta iyo soo ibinta iyo mucaamalada bani aadamka dhexdooda aad bay u badan marna kama maarmaysid maalinta lacag la-aan iyo raashin la-aan midna joogi maysa laakiin dhar la-aan iyo qalabkaa dhismaha la-aan iyo kagosh kagogosha la-aantii dee muddo dheer waad iska joogaysa walcillatu fi taxriimi almadcuumaat waxyaabahan la cuno sababta loo dee ribadu ay u gashay waxa weeye aducmu waa cunadan ay yihiin awgeed waa masale usuuliya hoose kolle ay isku khilaafaan aimat lusul culimaa lusul ay isku khilaafaan aacaamu biacaami buu markaa nabigu lahaa raashinkii oo raashin lagu iibinayo waa inay hadday isku mid yihiin waa inay isleegiin markaa ducmigaa raashinnimada uu yahay iyo baahida dadka uhaysa awgeed ayaa markaa inaan loo xaraamaya ribada ay ku gashay wa fi taxriimi dahabi waalfida dahabka iyo lacagta sababtan ribada loo xaraamayana waxa weeye kawnuhumaa ahaantooda ay yihiin qiyama alashyaa ashyaadii baa lagu qiimeynaya markaasaan kollaba laga maarmayn oo mar walba loo baahan yahay oo wax kastoo lasoo qaadayo qiimihiisu waa intee intee buu kaash maraya lacag intee weeye dahab ahaan intuu udhigmaa saasaa laleeyahy fa idaa biica haddaba marka la iibiyo madcuumun bimadcuum raashin raashin kolka lagu iibiyo min jinsihi isku mid ah ka burin biburin baalkaa burta burka la yidhaahdo oo isku mida weeyaan ushturida waxaa la shardiyaya talaatat umuur saddex arrimood almumaahalatu fi lqatl inay isleeg yihiin wataqaabudu qabla tafaruq intaan la kala tegin in la kala qaato waalxuluulu inaan wakti loo qabanin in la kala guddoonto saddexdaa qayb burka bahalkan la yidhaahdaa dee waa wax sidan qamadida iyo un dee isaguna iska aho iyo bahashaa kale heedda iyo sidoodaa udhuudhuuban kaa daqiiqda un dee laga samaynayo wey laba raashin oo isku mid ah kolka la isku iibinayo ha isleegaadeen yay kala badanin ilaahayna kii haba kala wanaagsanaadeen iyagu haba kala wanaagsanaadeen hadday doonayaane laakiin waxba yay isdheeraan asxaabtu ridwaan ullahi calayhim dee kolkii ay u yimaadeen nebiga caleyhi salaatu wasalaam ay yidhaahdeen timirtaa wanaagsan saac ka mid ah ayaanu ku qaadanaa laba saac oo timirta aljamci la idhaha dee caamid ah tan caamid aanu laba galaan bixina galaan wanaagsan baan kusoo qaadana war taasi waa ribada lafteeda iyo ka daayadu taadan xun horta iibiyo kaashkeeda tu wanaagsan kusoo iibsa markaa meesha waxaa kasoo baxay haba kala wanaagsanaadeen inay isleegaadaan unbaa qayda laakiin midka la diidaya waa maxay inay kala bataan kol hadday dee isku jinsi yihiin saddexdan qayb ayaa markaa ku jira ka u horeeya waa mumaathala fi lqatl inay qadarka isku leegiin iyo in uu yimaado taqaabud qabla tafaruq oo uu nabigu ku qayday yadan biyadin haan wahaan hoo iyo hoo gacan iyo gacan alxuluulna waa inuu meesha jiraa oo waxyaabaha la kala iibsado qaybina waa shay xaalo ah oo dee la kala qaato markaas waxna waa muajal markaa shayga haddii aan wakti loo qaban dee waa xaalow ayuunbu ku dhacaa macnaha wax imika kaa shay waa inuu yahay oo dee aan la kala amaahanayn waktina loo qabanayn si aanay u imanin ribanna si ah rimadii dibdhacu si aanay u iman markaa sarifka oo kale imika dee waxaynu nidhi qawlkaynu qaadanay waxa wey kaa ah inuu rabow yahay baasha kashka oo lacagtaasi sidaa darteed dee inaad tidhaahdo maaha bal konton dollar baan ku keenaya iyo c d hadda min fadlak iyo bakhaarka sarifkiisa markaa meeshii de haddaad ka sarifate konton dollar dee inaad kontonkiina udhiibto way adna kashkii aada qaadato oo saa ku kala socotaan haddii kale waa inaad tidhaahdo wey bale amaa intaasoo soomaaliya aroortana aada kontonkii keento ku sarif dabeetana aad tidhaahdo bal intaadi waa tani ho ilan islaamku wixii muran keenaya oo dhan ee ummaddu isku qabsanayso walaaltinimadooda waxu dhimaya waa ka hor imanaya mar walba waa la diidaya in badan baad aragtay inta oo uu yidhi taasoo kale ay dhacday inuu sarifkii ama dhacay ama kacay uu dabeetana dee baabu sarifba laga rogayo waxba kaamaan sarifana waan kaasii amaaday warmiya konton dollar isii sarif baa ti halkaasuna ka buutay buuto waray ka dhacdo marka meeshii waa inuu yaalaa taqaabudo wixii la kala guddoomanaya waa inuu yahay intaan la kala tegin xaalana waa inuu yoon wakti loo qaban wain kaana haddii uu yahay shaygan la iibinayaa min gayri jinsi laba kala jinsiya haddii ay yihiin kaburin bishaciir iskaba dha waa bariis lagu iibinayo qamadi bur iyo shaciir de waa labadaa isku dhaway innaga aruska soo qaadanay ushturida shartaani laba sharti unbaa loo xidhaya alxuluulu wataqaabud qabla tafaruq in dee aan wakti loo qabanu xaalay ilaa xaalo iyo muajal baa kala jira xaalada waa waxa imika la kala qaadanaya muajalkuna waa ka waktiga loo qabto wakti waa in laan loo qaban waa in la kala guddoontaana labada shay wajaaza tafaadulu in la kala badiyaano way iska banaantay labadii shay kol hadday kala duwan yihin lacag ba haddaynu rogno de waa lacag kala duwan oo lacagtii iyo dahabkii oo kale ama laba lacagayo kala duwan oo kale waxaynu ictibaarinaynaa taa u dee rasuul ka warramaya sala allahu alayh wasalam xagga raashinka dahab iyo lacag buu soo ka warramay lakin lacagta lafteeda de hadday kala duwan tahay dee kala badintani waa iska macruuf sarifkoodii baan isku mid ahayn laakin hana la kala qaado waktina ayaan loo qabanin oo yuu odhanin konton kan dollar qaado iisoo sarif berita ama saa dambena ii keen kashka ee dhicin yaanay ku kala tegina goobtay ha kala guddoonteen warkeed ha go-o ilan waxaan marka horeba xikmada loo fududeeya waxa wey tacaamulkoodii baa badan markaasi wax u kala socdaan markiiba hala kala qaato ishkaal kale ayuu imanaya wajaaza tafaadul wain baaca haddaba hadduu qofkan iibiyo taa hore raashinkiiba hayde naqdan bijinsi kaash kan oo kale ah buu ku iibiyey ka dahabin bidahab laba la laba dahab ushturida ashuruuط ahalaaثaة lmutaqadima shuruuddaa soo horumartay baa la shardiya maxay ahayd mar hadday dee laba dahab oo isku mida yihiin saddex shardi in waxay isleeg yihiin inaan laga lala kala tegin inaan lakala guddoonto wakti inaan loo qaban saddexda uu ku sheegaya waa kuwa ah kol hadday laba dahab oo isku mida yihiin wain baaca hadduu iibiyo bigayri jinsi waxaan jinsigiisii ahayn ka dahabin bifida dahab iyo lacag baa la isku iibinaya dahablahaasaa tagtoo dee lacag kaga soo iibsanaysaa dahabki ushturida waxaa la shardiyayaa ashartaani labadii shardiya raashinka inagu soo horumaray wajaaza tafaadul in la kala badiyaano way banaanta labada shardina maxay ahay inay dee xaalo uu yahay iyo in qabdi uu jiro la kala qaato ama waxba la isku yeela hadduu dee qofku amaah doonayo lacagta sideeda ha u amaaho dahabka sidiisa ha u amaaho raashinka sidiisa ha u amaaho ayat dain oo adiga arkood de islaamku waa baneeyey nidaamka qoraalka iyo markhaatiyaasha iyo muddada mucayanka ah iyo de intaasoo dhan ba iska laab marka laakin la diidayaa waa tan aada arkaysa ee de isdhex socodkan sarifkan iyo isweydaarkan iyo amaahdan iyo waxaan isdhex socda wain baaca haddii uu iibinayo maطcuuman shay raashina ayuu binaqdin ku iibinaya shay naqdiya saxa waa iska ansaxayaa iibkaas muطlaqan bilaa shuruud buu ku ansaxaya waxaa rabowigaa markan shuruudahan loo xidhayay waa marka uu isku dhinac yahay isku jinsi ama isku madcuumaad yahay ama isku naqdan yahay laakiin iyagu dhex ahaantooda dee riba isumaaha lacagtii iyo raashinkii marka labadooda sidooda la isugu eego ee naqdaynkuna dhinacooda ay ribow isugu noqonayaan raashinkuna dhinaciisa laakiin haddaad lacag qaadataa suuqa kaga soo iibsanayso dee iyada waxba looma shardiya inay isleegaadaan iyo taqaabulkii iyo xaaladii iyo waxaas shardi maha iyagu aimada qaarkood baaba dee waxay ku tagaan matal curuudu tijaara ama badeecadii tijaarada un inay lamid tahay bahashan dee waraaqahan iyo dabeedna aanay rabowi ahayn laakin dee sida ixtiyaadka badani mar haddii halkii lacagta ku jirto waa in ribowi un la yidhaha wain baaca madcuuman binaqdin saxa mulaqan mulaqa ama saabiqa waa fasiraa la yidhaha ama laaxiq markaa imanka saabiqa hore ayaa fasiraya kuwa hore shuruudaa loo soo xidhayay qofku hadduu kaash situu raashin doonayo dee baabu ribaa geli mayso dee waa nin lacag sito wax iibsanaya markaa wax shardiya looma xidhayo oon ahayn dee shuruudii beeca laakiin shuruudda rabowiga iyada looma xidhayo min gayri ishtiraadi shardi min ashuruudi athalaata falaa yunaafi anahu laabudda min shuruudi lbayci kaalru'yati waalqudrati cala tasliim shuruudii beycu waa halkeeda dee itan ribowigaa laga hadlaya haddaba ha isleegaadaan baa layihi sidee la isu leegaysiinaya labadan shay wayuctabaru waa la fiirin bui altamaathulu isla ekaantii fi lmakiili wixii la miisayey bilkayli baa lagu eegaya wa fi lmawsuuni bilwasni kan la miisaamana miisaankaa lagu eegaya dee waxaad og tahay alaabta qaarkeed waxaan imika lacagtan iyo dahabka iyo raashinkan iyo waxaan qaarna waa la miisaamaa qaarna waa la galaandaraa markaa ka la galaandarana marka la doonayo in la isleegaysiiyo dee galaankia lagu qiyaaso makiilaadka waxyaabaha wax lagu cabiro weeyaane kan kale isaga la miisaamana de sida lacagti iyo dahabkii weeyaane iyagana ha loola kaco miisaankooda kaasuun ku noqonaya markaa mid lagu ogaado laakiin mid aan laba miisaamin xagga galaanka iyaan loola kicin ku aan kula galaan miisana xagga miisaanka yaan loola kicin isagana midba wixii lagu ogaan jiray ha la isku leegeysiiye imikana ha la isugu miisa taasuu markaa dabeeta ka farcaday kolkaa waxa uu yihi falaa yasixu ma ansaxayo ritlu burin baalkaa burka la yidhaahdo rodol ihi biridli burin rodol kaloo bura in lagu iibiyo ida kaana yatafaawatu fi lkayl wal hadii uu xagga miiska ku galaan miiska ku kala tegaya waxaa iska caadi ahaa dee dadka beeralaya wixii raashin ee soo baxa sida burkaas oo kale ee intoo la hufo oo la hagaajiyo in dabeedna galaanka lagu miisto kaasuu macruuf ku yahay makiilaadku marka masel la miiso way kala tegayaan labadan shay laakiin marka kafada la saaro way isleegaanayaan kiisii asalka uu ku ahaa unbaa loola noqonaya oo dee makiil buu ahaa burku in la miiso waxa lagu cabiro ee lagu ogaadaana kaasu aha marka haddaba waa inta wax kaleba weheliyaane makiilkaa ha loo daayo oo miisaanka hadduu doono haba isku leegaadee kol haddii uu ku kala tegayo miiska markaa tafaawudkii waa jiraa oo dee ribadii baa soo gelaysa wayajuuzu waxa isagu iska banaan buri ardabun biardab in labadooda la isku iibiyo wain tafaawata alwasnu wasankii dee haba kala tago laakiin iyaga way iska banaan tahay in la isku iibiyo oo masal marka ardabkuna de waa mid kasii weyn waa wuxuu kasii wen yahay rodolka habirkiisa ma haya laakin de waa simbiilka barhkii un xeedhada sideedii waxa aho wax lagu kala maysto wey waxyaabihi mustalaxaadka qadiimka ah ayaa kolley iyaguna waxay ubaahan yihiin cabir saxa oo imika lagu sheego sidan dee garaamaadka marka la eego marka ardabkaas haddii miisaankii uu isku leegyahay wuxuun leeyahay rodolkii uu uu isku leegaya baan leeyahay makiilki iyo miiski laakin wasninka uu kala tegayo de waa taa hore aynu soo sheegnay wuxuu ku cilaynayaa liana micyaarahu alkayl waxaa wax lagu cabiraa waa kaylkii sidaa darteed kor hadduu kaylka isku leegyahay haba ku kala tagsanaada miisaanka marka wuxuu inaad moodeysaa dee tafanum buu sameeyey laakin waxay ahaan lahayd inuu idhaahdo wayajuuzu marka ardabku de halkii wuxuu ugelayaa ridliga halkii ridligu markaa u bedelay oo halkii kolkii hore ay u rad- ridlig kasoo sheegile ridligu waa miisaankii ayuu miiskii u rogay oo dee labada ardada magalaan isagoo yidhi oo kale un bilkayl wayajuuzu waxaa iska banaan ardabun yubaacu biardab galaankii oo galaan kale lagu iibinayo mar haddii ay isleegyihiin miiska isku leegyihiin wain tafaawata alwasnu miisaankii haba kala tago laakin kii lagu cabiri jiray oo kayla kol haddii la isku leegaysiiyey waa fiicanta walmuraadu haddaba ardabka kumahaya inta uu leegyahay cabirkiisa sheekh axmed oo waa imisa wa waxa weeyaan kallay uu ka badan yahay un galaankeena ka badan yahay adag waan ilaa waxba ku sheegaysa waxa uhi walmuraadu waxaa looga jeedaa ma kana yuzanu aw yukaalu fi lxijaaz bicahdi rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam waktigii nebiga shaygii wax lagu miisan jiray ama waxa lagu galaandari jiray kiibaa imika ayaa lagu cabiraya reer makana aada bay wasanka tijaarada ka soconaysa ugu fiicnaayeen reer xija reer madiinana waxay aada u yaqaaneen kaylka sidaa darteed buu kaylkana tixgelin siinayay nebigu qolada reer madiina kuwan kale reer makana wasanka imikada laftigeeda dee way hayaan iyagu oo wax lagu xisaabtamo wey gaar ahaan culimadu aada bay u tixgeliyaan in dee la iska dhaxlo oo saacii iyo ardabkan iyo waxyaabihii wax lagu galaandari jiray waa lasii hayaa haddii aan iyagii lahaynna mar walba qaar cabirkoodiia ayaa lasii hayaa haddaba fain juhila xaalu haddii laga garan waayo waktigii nebiga wixii wax lagu miisaamanaya ee lagu galaandaraya waaba sideenan oo kale uctubira wuxuuna la eegayaa bibilad lbayc halkaa wax lagu kala iibsanaya de sideenan oo kale imika maxaa wax lagu kala miystaa xataa rodaashi ingiriisku way iska hadhee kuwan franska ayuunbaa soconaya bahalahan garaamaadka markaa dee kiilo iyo nus kiilo iyo rubuc kiilo iyo waxaasun baa wax lagu kala wadaya ma isku leegyihiin mise isma leega wain kaana haddaba shaygii raashinka ahaaba wuxuu noqday mima laa yuusanu walaa yukaalu fi lcaalam sida caadiga ah wax la miisaanamana ma aha wax la galaandarana ma aha waana raashine ogow walaa jafaafa lahu mana engegada oo dee engegna ma leh kal qisaa bahalkan la yidhaahdo isagana weeyaan araadubah iyo bitiiki iyo sefarjel walutruj waa kuweelahaas kuwa noocaa haddii ay yihiin lam yasixa baycu bacdihi bibacd dee la iskuma iibinayo maxaa yeelay dee ma garanaynaba inay isleegihin madcuumaadna wey yihiin oo waa raashin dee isla ekidoodiina ma suuroobayso haddii aad kaa soo qaado midhkaa dheer xabxabka ah ood midh kala saartay isleegaadaan hoosta dee waxaa laga yaabaa midina inuu aada u bislaaday oo xabxabkiisu badan yahay midna inta ka bisili inay yar tahay oo wadaqorof unuu yahay ama mid iniyihiisu ay ku badan yihiin midna ay ku yar yihiin sidaa darteed wax la miisaamaba maaha waa la jeexaa inun baa la jaraa araad kisaaganina de waa kii reer banu israaeil maaragtay codsanayeen mima tukriju lard min baqliha wa qisaa'iha markaa waa araadubaha la yidhaha araadubaha habaaldees nooca xabxabkaahuno kollay qofkii de ama wax yar karkariyay ama kijinka ka agdhawaaday wuu iska garanayaaye daba waxaa la geliyaa raashinka halka baradhada ayaa loo geliya intoo la jarjaro ayaa suugada lagu adkeeya halkaa baradhada la geliya safarjalkan iyo utrujkana de waada iyaguna la cunayo oo dee jilicsan wakadalik dee lintii iyo cambihii iyo waxyaabahaas laftigood dee miisaan laguma kala iibsada xabad xabad baa lagu kala iibsadaa falaw baaca buran bur buu iibsaday biburin bur kaloo ku iibsaday juzaafan yar tuulan oo halkaa toonsan lam yasixa ma ansaxaya wain dahara haba muuqdo min bacd intii la miisay kadib min badi tasa min bacdu intaa kadib tasaawihimaa kaylan inay galaanka ku siman yihiin intaa kadibba ha muuqata eh kol haddaan kolkii hore la isu qiyaasin maya halkaa wuxuu ku foororiyey xoogaa yaroo galaamo ah ayuu bacdaa ku shubay bacdaa kalena galaamaa lagu shubay dabeetana in la isku iibiyaa la doonay maya dee way si toosa isuma leega hadii kolkii hore iyagoo jusaafa la kalaysaday marka dambe isleegaadaan iibkiibaa kolkii hore ansixin markaa jahaaladaa jirta awgeed ribowi buu noqonaya macnaha wuxuu uga jeedaa markan la yidhi mithlan bimilin kolkuu xadiidku yidhi mithliyada waa in la ogaadaa intaan la kala guddooman amaba wixii aanu noqonin wax eybkooda u go-o waa gaaya markaa wain t wain dahara haba muuqdo jazaafkuna waa shay aan miisnayn oo halkaa toonsan ama la dhooray oo halkaa lagu shubay waa gaayatanna wain dahara min bacd intii la kala iibsaday kadib haba muuqdo tasaawihimaa kaylan dee inay miiska isku leegihiin haba muuqato oo macnaha tasaawihimaa baa faacila wainamaa tuctabaru waa la eegaya almumaahalatu isleegaanta xaal alkamaal markuu raashinkani waktigii la cunayay gaadho waa masalo kale iyana oo meesha soo geli karta waktiyaal badan buu raashinku maraa mar uguri buu yahay mar wuu soo bislaanaya mar aada buu u bislaaday mar waxaanu gaadhin heerkii uu ku engegayay waa marxaladee marxaladda la kala miisaya waa ta u dambaysa wey ee markuu kamil noqdo ee raashinkii uu dee kayd galo ee la isleeya ma sii nuqsaami karayo waa waktigaas oo dee markii nabiga caleyhi salaatu wasalaam la weydiiyey maxay waad xusuusantahay xadiidki timirta iyo rudabka in la isku iban karo muxuu weydiiyey ayanqusu rudab dee rudabku ma yaraanayaa buui haabaa la de maya buui haddaba kol hadduu dharayo oo rudabku waa xasiida timirte oo uu sii yaraanayo de haddii kolkii hore la isleegeysiiyey wixii loogu talagalay wuu ka yaraanaya oo cabirkii baan lahaynin saxda ahaa ilaa uu nihaayo gaadho heerkaa timirta gaadho istaago isagii baa ka warrama waxau ihi fakamaa faxaalatu kamaali samara midhaha waktiga ay dhammaystirmayaan aljafaaf waa marka ay engegaan macnaha shay waliba uu kayd geli karo wey uu istaago waktigaasaa midhaha la ysu miisaa oonay ribowi noqonayn oo la isku iibin karaa iyagoo isleeg falaa yasixu ma ansaxayo rutabun birutab aw rutabun bitamrin wakadaa cinabun bicinabin aw bizabiibin wain tamaathala kuwa hore kusoo noqo falaa yasixu rutabun birutab rutab in rutab lagu iibiyo oo mathaltani dee waa xasiidii timirta oo mid kale oo geedkan laga soo jaray baa laba qof isweydaarsanayaan oo laba beerood kale laho midiba mid xiiseynayo labadiiba waa xasiid wey weli may gaadhin waktigoodi markaa inay timir gaadhaan ay dee rudabkan dhaafaan mooyaane malabkoodii malabkeediiba weli iska leedahay rudabka waxay kuusoo goynayaan xujaajtiiba u yaro qaybiyaan dadka muxsiniinta intay soo iibiyaan iyadoo markaa malabkii iska lahoo qabow oo talaajada ay kasoo saareen oo markaa dee dhowr mid markaa cuntada qaraaraysa marka laakin dee saa aad u eegta waxaad arkaysaa siday u dhiiqayso inay sii soconayso ay sii yaraanayso ay yaraanayso rudab kale laguma iibinayo aw rudabun bitamrin teebaa labada kamila timirta kamila rudabkiina dee waa weli wakadaa cinabun bicinab dee cinabku isaguba waa waktigii aanu sabiibka gaadhin intaanu sabiibka gaadhinna waa cinab markuu sabiibka gaadhona halkii timirtuu la mid yahay marka labadan cinab dee waa laba rudab oo kale aw bizabiibin laguma iibin karo cinab iyo sabiib waxay ka dhigayn un rudab iyo timir wain tamaathala haba isla egaadeen xaalat alcaqd liana hadihi alxaala laysat xaalata kamaal waa wakti aanu dhamaystirmin weli kan cinabka ahay oo dee marka uu zabiib noqdon buu istaagaya fain lam yaji minhu haddaba midhahanba kama imanayo tamrun walaa zabiib timir iyo zabiib midna kama imanayo lam yasixa ma ansaxayo baycu bacdihi bibacd barhkiiba bar in lagu iibiyaa ma ansaxayo oo masalan dee midhahan in xasiidnimo un lagu isticmaalo mooyaane amaba dee timirti zabiibkii iyo in rutabkii ahaan un lagu isticmaalo mooye timir iyo cinabba ma gaadhaan oo macruuf baanay ku ahaynba wuxunay la mid yihiin kuwa horeynu soo maraynay kisaagii iyo utrujadii iyo kuwaasay la mid yihiin waxyaalahaasn bay lamid noqonayaan la iskuma iibin karo kolka walaa yubaacu lama iibinayo daqiiqu bidaqiiq walaa biburin walaa khubsin bikhubsi kuwaana la isku iibin maayo oo labada daqiiqood ee waxaa laga yaabaa in ay maaragtay waa cinda itixaadi jinsi markay masel bur ka wada yimaadeen burnimaa laga kaxeeya waa la ridqay markaa qiimahooda iyo habka ay uridqan yihiin ayaa laga yaabaa marnaba inaanu isku si u imanin oo mashiinadu ay kala waaweyneeyaan midi uu aada u naciim yahay midi xoogaa firiya uu leeyahay waasay ku cilaynayaan midi buunshihiisa uu badan karo midi ili ku darmi karto mumaasaladii saxda ahayd baa meeshii jirayn daqiiqdan burnimadiisi iyagoo isleeg dee laga keenay markii hore firida ahaa waa la isku iibin karaya soo martay laakin daqiiqnimadii inta la ridqay kadib mumaasala aan ka suuroobeyn hadii laakin mumaasala suuroobayso malaa berigaa hore dee warshadahan aan lahaynin waxbaa lagu sida gaala malaa loo tumi jiro oo lagu waxayn jiray hadii imika dee mashiin quri ay wada marayso dee wuu isleegaan karaya walaa daqiiqun biburin daqiiq iyo burna la iskuma iibinayo oo dee burkii marka la ridquu daqiiq noqday kiisii firid ahaa laguma iibinayo maxaa yaele de iskuba ismaba leegaba waana isku jinsi isleegaanshahoodiina ma suuroobayo hadii la galaan daro dee bal adigu imika galaan hadhuur iyo galaan daqiiqa marka aad darto dee galaanka hadhuuraa badanaya ka culus walaa khubsun bikhubs khubsiguna de waa kibisti un in itaxada jinsu fain ikhtalafa jaaz oo habka uu dabka u galay ayaa laga yaabaa inuu kala tegsan yahay mid dabka uu ku badan yahay midna uu ku yar yahay mid laga yaabaa inuu calool leeyahay midi aada u shaaxid yahay wixii wax dab galay walaa khaalisun bimashuub midna waa shay saafi ah ka labanin bilabanin wa fii axadihimaa maa-un mid waxaa ku jira caano boode waa caano saafiya iyo iyo caano boode ama biyo ku jiraan ama ay ku jiraan ciiri ku jirto buqbuqooda buqbuqood baa la yidhaha marka ciirtiiyo dhayda la isku daree waa khaalis iyo mashuub la iskuma iibinayo walaa madbuuqun bini kii qaydhinaayo kii karsanaana la iskuma iibinayo waa kuwa dumarku idhaahda hilibka qaydhin ragga lama tuso ee markuu bislaadun baa la tusaa waayo haddii isagoo qaydhin la tuso isagoo wasladu weyna buu arkaya marka dabeeta uu bislaadana wax yar buu noqonaya te wuu yaaba yaaba marka walaa qorqodaha iyobay ujeedaan dumarka marka dee madbuuqii iyo nii waa laba kala tagsan wey iskuma dhawaa walaa bimadbuuqin kii la kariyeyna isagana lama iibinayo laguma iibin karo ilaa an yajifa dab dab ilaa an yakifa miya mise yajifa muxuu kuu dhigay way yakafana waa suuragal ilaa an yakafa dabk ama ilaa an yajifa dabk dabkigan inuu yahay weliba yakafdaa kusii wanaagsan inuu fudud yahay dabkigani mooyaane ka tamyiiz alcasali wasamn oo malabka marka dabka la geliyo ama subaga dabka la geliyo karintiisaasi karin dhible maaha ee waa karin fudud oo marka malabkii sidaa loo saaro dabka waxaa looga jeedaa inay xanjadu ka hadho oo miid uu noqdo subagii marka la saare dabka heemaarkii la shiilayana waxaa loo jeedaa inuu ka hadho inuu ka hadho baa la doonayaa dee caanihii la socday ee burcadka la socday oo subagii saafiga ahaa ee sixinka ahaa uu soo baxo marka waa dab fudud weey ama dab engegan ba iska dhadee sidiisa haddii loo raaco marka tan noocanihi madbuuq ma noqonayo waa la isku iibin karaa labadaa cabsile la diiriyey labadaas subagee la dhalaaliyey walaa yajuuzu ma banaana muddu cajwatin mud timirta kamid a sacab timirta kamid a iyo wa dirhamun oo wada socda bidirhamayni in lagu iibiyo ma banaana aw bimuddayni in lagu iibiyaana ma banaana tan qudhigeedu waxa weeye waa shay ribowiya laba shay oo ribowiya oo shay kale oo ribowiya lagu wada iibinayo wey oo maala raashin iyo lacag wada socda dee raashin iyo lacag waa la isku iibsan karayay macruuf ba bilaashada laba raashinna waa la isku iibin karayay shuruudahoodii iyagoo wata laba lacag iyaguna shuruudahoodii waa la isku iibin karayay laakiin laba ribowi oo wada socda oo kala jinsi ah haddii mid kaleo ribowiya lagu iibinayo oo labada xaggaa kasoo jeeda mid lamid ah ma ansaxayso oo dee waa kii aad garanaysa kuushii dahabka uu ku jiray ee lacagta lagu iibsanayay waa kii markaa nebigu kala hadlaya calayhi salaatu wasalaam ilahaa kalagu horta baashan cajwaduna waa sidii rutabka oo waa qayb timirta kamid ah weliba ta madiina intaanay tamriga gaadhin qayb kamid ah ayaa la idhaahdaa marka ninkani sacab cajwadaas iyo dirham buu wada sitaa markaasaa waxa uu leeyahay dirhamkan iyo sacabkan isku qaado oo adiga laba shilinsi laba dirhamisi meeshii wuxuu noo kasoo baxay un laba ribowi oo kala badan oo xaggaana laba dirhamun baa kasoo jeeda xaggana dirhamun baa kasoo jeeda waxaan hala kala guro oo ama lacagta ha ha la isleegeysiiyo ama dee si gaara waxa loogu iibsado lacagta iyo raashinka aw bimudayni waxa weeye muddu cajwa iyo dirham baa dhinacaa kasoo jeeda bimudayni baana lagu iibsanaya markaana labadan mud iyo dee mud cajwa ah oo isaguna dhinacaa kasoo jeeda waa labaan isleegayn baa meeshii kasoo baxay weligiiba dirham ha weheliyey walaa muddun wa dirham mudka dee waa intaa dee labada gacmood la darayo marka laba sacab iska dheh laba sacab oo timira iyo dirham ayaa wada socda bimuddin wa dirham xaggaa dar kale oo kasoo jeeda iyagana laguma iibinayo way isleegiin soo maa kuwane halkani waa muddun wa dirham halkaasina waa muddun wa dirham ma odhanay sidii way isleegyihiin isleegaanshahoodu wuxuu noqonaya labada dirham oo dhan la isugu hagaajiyo iyo iyo labada mud oo dhinac la isugu hagaajiyo waxaan isdhex socday faraaraha leh ayuun baa la diidaya waa kuushaa uu lahaa kala gurnabi oo bahalkaa dahabkaa gaaro iibi waxaba dhacday dee wixii uu soo siistayba intii kuusha ku dhex jirtay inay ka badatay waaya walaa muddun wa sawbun sacabkaa timirta ah iyo shaad uu wada sita ninkani bimuddayni kuma iibin karo oo dee laba sacab iyo sacabun baa meeshii iska hor yimid weligiiba mar ha la socoto walaa dirhamun wa sawbun labadanoo wada socda iyagana bidirhameyni laguma iibinayo oo dirham iyo dirhameyn iska hor yimid un baa meeshii soo baxay adugu xadiidkii un bay aada usii dhalaaliyeen oo laba shay oo ribowi hadday wada socdaan oo kuwa lamidiina dhinacaa kaga soo jeedaan inay kala baxaan mooye inay isku jiraan la iskuma iibinayo mumaasaladiiba adkaanaysa mumaasalada markan la sheegayo waa labada shay ee isku markaa jinsiga iyo noocaa in sidooda la isu leegeysiiyo gooni la isugu saaro wey walaa yasixu ma ansaxayo baycu laxmi bilxayawaan baycu laxmi hilib in lagu iibiyo bilxayawaani reer baadiyaha mararka qaarkood iska dhacdaayo marka dayrtii oo kale geela la qashaa si dee baruura fudlaha iyo reerku usii dhigto xoogaa ib ah ama subaga oo dabeedna jilaalka lagaga baxo wax lagu darsado markaa kolka goolkaa la qalayo ayaa la odhanayaa dee waaxwaax dadku ha u qaateen markaa intuu neefkii soo qabto qof wana ma leh dee ma odhanayo waaxdaa igaga ibiya marba lug baan doonayaa qudhigaygu wankanna qabta lugtana isiiya ma odhanayo oo dee nabigaa nahiyey calayhi salaatu wasalaam xadiid baa kusoo arooray uu nabigu nahiyey buyuucda manhiyo canha ee la diidun bay kamid tahay faslun fi lbuyuuci almanhiyi canha ibabka la diiday ayuu markaa halkan islaamku diidan yahay oo kollay waxaa ku jira habni bay isugu soo ururaya ama khilaaf ama khilaaf baa ka dhacaya ama kadaa ku jirta oo labada qof mid baa la tagaya sidaa darteed baa fasaadkaa iqtisaadiga ama khalkhalkaa dhaqaale ayaanu ogolayn islaamku waxaan imika adduunyada wareeriyey meelahan idaacadun baad ka maqlaysaa dawladdan baa kacday oo loo heshiiyey oo xabad yahuudiya intuu xambaartay dollar uu ku sarifay uun markaasay dabeetana kala wareegtay oo wax waliba uu khalkhal galay waa nidaam dee hagaagsan oo fadhiyaan lahaynin waa nidaam cadowga uu ka faaidaysan karaya ka laakiin nidaamkaa sugan waxa runtii uu yahay kaab dee iibka noocyadan ah ee fasaadka keenaya o dhan laga xidhay laa yasixu ma ansaxayo baycu nitaajin baycu nitaajin nitaaj nitaajin nataaj uurjiifka uurjiifkiisa in la iibiyaa ma ansaxayo wuxuuna ku fasira un baycu xabali lxabala oo xadiidku kuu sheegaya uurjiifka uurjiifkiisa ka qawlihi waxa u ihi idaa waladat naaqati hashaydaasi marka ay dhasho qurbaca nirig markay dhasho waa walada waladuhaa nirigteedaasina ay sii dhasho faqad bictuka waxaan kaa ibiyay alwalada dee kaa dambay sii dhashay waa gubadkaan gubi doono baciidka daaqi doonan wey waa waxaan as qarar baa ku jira bilaa hashiiba ay dhicisaa bilaa yuu dhintaa waxbaa de qararka ku jira waa iska arki hashaydaasi nirigtaa markay dhasho ee iyaduna ay rintay dhasho taa ay dhashay baan kaa ibiyey wy way ku yar raagsan tahay dadka laakiin reer reer miyigu urjiif bay wax ku kala iibsan jireen nimanka malaha bay iska yaraateen oo odhan jiray toban neef oo urjiif ahminkiibaa sanadka hebel oo iga dhamaadee laba ahminana isii toba toban urjiifana iga guddoomo jila guga dambe ama xagaaga markaa tobankan urjiifka ah dee ninkii goordhow buu imanayaa marka iduhu dhalaan iisoo dareeri buu leeyahay tobankii marka waa suuragal ninkan arigiisi in afa jeedhu wada dhiciyada waa is wax iska suuragala way tobankiiba la waayo faqad bictuka lwalada bul walaa an yabiica inuu ibiya walaa maxuu ihi walaa an yabiica shay-an shay inuu iibiyaa ma banaana wayuajira uu ku xidho asamana lacagti bidalika urjiifka ah taasina ma banaana oo mael waxa uu leeyahay waxa uu leeyahay hebelow waxaad iga iibisaa wanka ah lacagtiisana waxa aan ku siinayaa marka dee xabalul xabalahaasi uu yimaado marka naylahaasi ii dhashaan baraarka guba kolkay ii dhashaan baa kaa siin doonaa buu leeyahay waktigan uu ku xidhay waa wakti majhuulaba ilaa waxaa la doonaya lacagta waktigan lagu xidhay inuu noqdo wa wakti macluum aho ilaa ajalin musaman muddo la garanayo marka wuxuu leeyahay wankan isaga waan kaa iibsada imika waxba mahaye gaashka waxaan ku siin doonaa waktiga naylahaasi dhasho waktiga laxdu dhasho bay yidhaah laxdu waktiga ay dhasho ama hashu iyagoo tee jinsi un ujeeda oon mid qura ujeedin waa waktigaa wayuajil atamana lacagtiina uu ku xidho bidalik nitaaj nitaajka wey walaa bayc lmulaamasa wlmunabada wlxasaa iibabka noocanayna ma banaana waa isqabsi iyo waxa ku jira un iyo iskhilaaf iyo qarar bayc lmulaamasa waxa uu leeyahy maxaad doonaysaa adeer dee waxaan doonayaa dhar baan doonayaa mid baan kuu taabanaya eego mid buu utaabtay kaasun baad qaadan karaysa lagaama bedelayo ama wuxuu leeyahy dharka halkaa yaale taxaan miduu taabo dee kuu taabtun baa ku waajibaya saasuu ku qaadanaya munaabadaduna waa dee mufaacalo waa ku waa midunbaa kuusoo tuuraya bacadliba halkaa fadhiya kaan kuusoo tuura un ku nasiibsa xasaadkuna mid qururu xaq qaado oo bal kaad la heshuunbay kuugu eg tahay af soomaaliga dabaqabsi baa lagu idhaa jaadkaa lagu isticmaala baagiya halkaa kasii jeeda unbuu leeyahay mid un qabso iyo ku nasiibsadii iyo wey markaa qararka noocana dee waa la diiday oo waxaa ka imanaya hadhowto hadal iyo muran intoo dhanna axaadiista nebigu waa ku nahiyay calayhi salaatu wasalaam walaa baycatayni fii baycatin baycatayni fii bayca laba iib oo iib keliya ku dhex jira iyadana waa la diiday waa intii buluqulmaraamka iyo riyaad saalixiinka iyo xagga dambe aad ku arkaysa ka qawlika waxau ihi bictuka haada bialfin kitaabkan kunkaan kun baan kaaga iibiyey naqdan oo kaasha aw bialfayni ama laba kun baan kaaga iibiyey mu'ajalan oo markaa waktiyaysan sidaasuu leeyahay kitaabkan isagaa niyo haddii aad dee kaash bixinaysood lacagta imika soo shubayso kun dhig buu haddii dee aada ku qaadanayso isagoo waktiyaysanna oo dee mu-ajalahoo wakti aynu uqabanaynana waxa aad ka dhigaysaa buu ihi laba kun dee meeshii mudday lacagtii ii shaqayn lahayd aada haysanaysa ta noocaasiina ma banaana mu-ajalan lisanatin masalan fakud ayihimaa shit liljahli bilciwad buu ku cileeyay marka ciwadkiibaa ayaan la garanayn macnaha hadalka noocan un baa la diidan yahay laakiin hadduu kala saaro oo shaygiisaasi halkaa uu yaallo oo markuu kaash ku iibinayana qiimo jaban uu ku bixinayo marka uu mu-ajal ama amaah lagaga qaadanayana qiimaha uu kordhinayo taas iyada waa mutafaq waa iska banaantay taas oo madal kitaabkan markaa lacagta loo tirinayo wuxuu samaynayaa wuxuu kaa siinayaa toban kun waxaa kaloo uu iska garan yani iska haystaayo dee arrin u meel taallo ah marka laga amaahanayana inuu ku iibiyo shan iyo toban kun marka kol haddaanu ereygan israacinayn dee heshiiskaasi uu yahay mid kala baxsan waa arrin iska jaahisa iyada ajalkan iyo waxaanu isdaba ama kaa ku iibsa ama kaa ciwadkii waa kee laba shay oo muhmala ayaa isbaal socda oo kolkii horeba waa ti aynu xagga hore kusoo marnay shuruudda in dee ay kamid tahay wixii inuu yahay wax macluum ahoo kitaabkaasi aan kaa iibiya ama kitaabka ah waa si horeba usoo diiday shuruuddii mabiicda noocii bay lamid tahay ama kaa ku iibsa ama kaa kun kaasha ama laba kun oo amaah muajalkaas ciwadkii baa majhuula suuro kale u dhigaya waxa uhi aw bictuka sawbii bialfin maradaydan kun baan kaaga iibi calaa an tabicanii cabdaka bikamsi mia inaad adiguna kaa iga iibiso waa nikaaxu shikaarkii oo kale ninantiina i guuriyo ana taydaan ku guuriyo waxa uu leeyahay ninkani kitaabkan baan kaa iibi kun baanaan kaa siiyey adiguna calaadu waa shardiye adiguna kaagii casaabaad iga iibin shan boqolla iga sii waxbaa isku dhaaban xanibaadina way ku jirtaa muranna wuu ka soo socdaa qararna waa iman karaa marka waxa dee midhka muhiimka waxa wey kan intuu sidiisa uga iibiyo ka kalena ha ka codsado ha yidhahda iga iib ha kala saaro waa laba iib oo isku dhex jira hala kala saaro walaa baycun wa shardu bayc iyo shardi wada socdaana ma ansaxayaan mithla bictuka waan kaa iibiniyo kitaabkan bishardi an tuqridanii mia inaad kun boqol i amaahayso maxaa isdaba waday de amaadana ha weydiistay iibkana ha iska dhameeyo baycun wa shard waa laba shay oo wada socda laakin wuxuu ka odhan waa madhab waa shay ay isku khilaafsan yihin aimadu oo iyagu waxaan o dhan inkastay manhiyaad yihiin haddana lisababin kharijin can ishay aw can ilmabiic ayaa loo nahayay marka waa ansaxayaa buu leeyahay shaygaa la kala iibsaday inkasta oo dee xaraam ay ku dhaceen aimo badanina waxay leeyihiin waana xaraam iibkuna waa fasahaadaya ale laakin de inuu qofka iskaga dheeraado wey kol adku nebigu nahayay wayasixu waxaa ansaxaya baycun wa shardun beec iyo shardi baa ku ansaxaya fii suwarin mararka qaarkood suurooyin xaalado gaara ayaa waxaa ansaxa bayc iyo shardi wahiya bu ihi marka shardu lajali fi taman waa lacagtii oo markaa wakti loo qabto bishardi an yakuna alajalu macluuman waa maal in dee ajashi ay macluumta oo wakti dee la garanaya oo maal waxa ui niyo waan kaa iibiyey laakin waa shaygan waan kaa iibsaday kitaabkan laakin waxaa shardiya lacagta muddaan kugu keenaya lacagta muddaan kugu keenaya ogaba waa shardi iibkii la socdee muddada un markaa ha ahaato macluum ilaa ajalin macluum sida dee markaas qur-aankuba de uu shardi ka dhigayo dayntii ilaa ajal baa lagu qeyday muddo macluuma kitaabkii waa kaa iibsaday bishard lacagta waana mahanaya bisha heblaayo la yidhaahdaana ku keenaya ajal baa waa lacagtii tamantii baa uu shardiyey inuu muddo ku keenayo muxadad oo macluuma waa shardi la socda iibkii laakin shardigu xadiidku diiday aan ahayn oo aan waxba udhimayn waa masaalixdii caqdiga laakin madaro iyo fasaad kuma aha heshiiska heshiiska arrimo xoojinaya wey oo wanaajinaya wa an yarhana bihi rahna ayuu shardi ka dhigay waxa u ihi shaygan hebelow waan kaa iibsaday waan kaa iibiyey lacagtiisana waan kugu lahaanaya laakin rahan baan doonaya baryahan dambe arrinkaaguma hagaagsane rahan baan doonayaa ogaaba waa shardi iibkii la socda waana iska ansaxaya de ninkii yahuudiga aba markuu nebigu amahda weydiistay waa ki yidhi rahan baan u baahanay nebigu calayhi salaatu wasalaam ka xumaadu lahaa ahlu samaawaat iyo ahlu ardi baa ayaa aamino de isagiina waa ka markaa diriciibu ugeeyey markaa shardigani waa shardi dee la socda caqdi markaa kol hadduu ninka yidhi rahan baan rabaa oo shardigaa uu raaciyey iibkii dee waa la siin aw ama se an yadmanahu bihi tamanta in uu mushtarigii macnaha an yadmanahu inuu damaano qaado bihi tamanta zaydun inuu damaano qaado oo uu kafiil uga noqdo ayuu shardiyey oo iska ansaxay wuxuu hi waynu kala iibsanay kitaabkan aad iga codsatay soomaha waan kaa iibiyey kitaabkana macnaha adigaa iga iibinaya kitaabka markaa waan kaa qaatay lacagtiina waan kuu dhiibay waxaan ihi laakin niyo kuma garanayo magaaladan oad ku cusub tahay bal cid ku damiinata i keen ama jaguu ka iibinayayo dee lacagtii markuu ugu shubay wui damiini keen damiin laabud min damaana cid ha dhowto damiirulmusallam oo aan qabsado oo aan ku dugleeyon dee haddii wixii la igu qabsado lacagtaydii idhaa bal igu shub waa inaan helaa waa shardi la socda iibkii oon waxba dhimayn marka an yadmanahu inuu udamaano qaado mushtarigii bihi tamantii zaydun hebel hebelun baan kugu aamini karaa buuri oo lacagtayda iga noqdo damiin haddaan ku waayo si aan uga goosto adigu ninkaa dee dabshaanka xiimayaad ama mase an yactiqa alcabd almabiic cabdigii mabiicda ahaaba inuu xoreeyo ayuu shardi uga dhigay cabdigaasina meeshu soo galaba waa adagi maxaad iga doonaysaa bui addoonkan inaan kaa iibiyo soo maha waan kaa iibiyey bishardi waa inaad xorayso bishard xore ninkiina nin ajri doonaabuu ahaabasho oo ma kafaariyo wuxuu doonayo de isaguna waa aqbalay marka cidqigaasaa loo dadaalaya cidqigaa iyadoo loo dadaalayo haddii shardigaasi uu raaco way iska ansaxaysa aw sharada ama waxa uu shardiyey maa yaktadiihi alcaqd heshiiskuba wax uu keenayo ayuu shardi ahaan u raaciyey karaddi bilcaybi wanaxwi waxa uhi hebelow kitaabkan waan kaa qaatay imikana waan degdegaya maan baadin de haddii aan ceef ku arko waan soo celin marka horeba khiyaar buu lahaa khiyaarulcayb ayaa jirayba oo haddii ceebi soo baxdo kolka horeba xaq wuxuu lahaa inuu soo celiyo ama qabdi iyo iqbaad oo waxa u ihi bishard waa inaynu kala qaadano alaabta de marka horeba asal waxa ahayd in la kala guddoonto o lakala tago wanaxwihida wey fain baaca hadii uu iibiyo wa sharada albara'ata min alcuyuub inuu waxaani ceeb aanu lahaynna uu shardi ka dhigo saxa dee waa ansaxaya caqdigani wa beri-a waxaanu ka beri noqon doonaa ninkan baayaca ahi min kulli caybin baatin cayb kasta oo ku qarsoon fil xayawaani ku qarsoon kaasoo lam yaclam aanu ku ogeyn bihi lbaayic kan iibiye aanu ku ogeyn walaa yabra-u kuma beri noqonayo mima siwaha wixii ka soo hadhay kitaabkan markii aan kaa iibsanayo waxaan ku may xayawaan badheh neef xoolaa neef xoolaa kasoo qaata markuu kaa iibsanayay buu ihi shaygii kaa qaata laakin wuxuuna shardi ka dhigayaa inaanu ceeb lahayn uu salam yahay taasaan shardi ka dhigaya midhka soo kordhe waxa weeye ceeb baa soo baxday ceebtaasaa la kala eegayaa bui inay ceeb baatina tahay iyo inay ceeb daahira tahay haddii ay tahay ceeb baatina ninkii baayac ahaa gar looguma yeelanayo in lagu celiyo laakiin ceeb daahira haddii ay tahay ama baatin uu ku ogaa hadday tahay de waa lagu celin doonaa marka baatinkii oo kale matal neefku ku ogaa xanuun dee markaa u qarsoon gabnuu ku ogaa candhala-aan buu ku ogaa waa waxyaabo markaas dee baatina laakin uu og yahay haddii waxaan aanu ogeyn oo doorkii hore u dhalay neefkani dee afartaba uu bad qabeen gabaarey baa gadaal cuntay oo dabeet laba naas buu beelay ceeb baatina iska ahaydo kuma ogeyn ninkan isaga ah ee dee baa'ica ah laguma celin karaya kolkaas ibnu cumar baa zayd ibnu saabit ka iibsaday neef buu ka iibsaday marka ceeb baa kasoo baxday oo dabeetna iga celi buu isagiina waa la dooday oo cusmaan bay isula tegeen marka waa ka celiyey kolka taasuu meelahaasu markaa u cuskanaya fain baaca haddii uu iibiyo shaygii wa sharada albara'ata min alcuyuub ceebaha inuu ka beri noqdana uu shardiyo oo idhaahdo taasina waa shardi saxa way iska ansaxayaa iibkani oo maca shardigaas wa beri-a waxa uu ka beri noqonaya oon dee loo raacayn min kulli ceebin baatinin fi lxayawaan lam yaclam bihi lbaayic qofkan baayicii kol haddaanu ku ogeyn looma soo raacayo walaa yabra-u mima siwaahu laakin dee ceebti hadday muuqato amaba uu ku ogaa baatinba ha ahaadee dee xag baa lagu leeyay in lagu soo celiyo walaa yasixu ma ansaxayo baycu lcarbuun beecaha carbuuntu ma ansaxo wuu suureeyo waxau ihi bian yashtariya waa inuu iibsado silcatan alaabo wayadfaca dirhaman xoogaa muqadamo ah dirham iyo dee wixii lamid ah ayuu dhiibaya calaa anahu calaa shardi anahu in radiya bisilca ninkan iibsanaya hadduu alaabtan bagaashkan ku raali noqdo fadirhamu min athaman lacagtan lasii qadimayna lacagtunbay ka mid tahy wailaa hadduu ku raali noqon waayu iska soo celiyana fa huwa lilbaayic majaanan bilaash buu ku qaadanayaa ninkii alaabta sitay carbuunteena bayculcarbuun macnaha suuradan markuu leeyahay unbuu mamnuuc noqonaya laakiin haddii ay dee tahay mar qofkan in lacag loo sii dhiibo oo shardiguna uu yahay haddii uu ku raali noqdo alaabta ah inuu lacagtii baaqigii uun dee loo shubo haddii uu ku raali noqon waayona dee lacagtii la celiyo in lacagtii la celiyo haddii shardiga ay tahay bayculxarbuun noqon maysa waa antax marka laakiin jiraa waxa weeye malaa imikaba waa la yaro isticmaalaaya nin baa nin jego ka iibsanaya tusaale ahaan waxaa lasii bixinayaa boqol dollar oo kale tusaale markaasaa waxa uu leeyahay jagadii haddii aad ku raali noqoto hebelow dee waa saxoo baaqi kunka dollar aan kaaga iibiyey sagaalka boqolo kale ayuubaad soo shubaysa laakiin haddaad ka noqoto boqolkaa malahida la soco boqolkaa aan kaasii qaaday iyo jagadaydaba waan qaadanaya adiguna adoo boqol kaa maqayin baad caraabaysa sidaa wey dee wakaa baycul carbun waa ka noocaas haddii laakiin qofkani markuu ku raali noqdo dee wixii uu shubaya baaqigii markuu ku raali noqon waana wixiisii loo celinayo baycul carbuun maaha isagaa markaa dee sawirkan ka xadiidkuu naayaya waa kaa calaa anahu in radiya bisilcati hadduu alaabtan ku raali noqdo fadirhamu min asaman wailaa fahuwa lilbaayic majaana bilaash buu dee iskaga qaadanaya marka waxa weeye kii u nabigu uhi bima ta'khudu maala aqiik maxaad xoolaha walaalkaa ku qaadanaya dee muqaabilka uu leeyahay lacagtani waa dee ilaxba lama kala iibsanay waa waxyaaba imika la isku dabaqo oo dee qof ilaahay ka cabsanaya mooye kuwa kale intiisa soo taagun buu ohanaya waa xeer baayic mushtari dee waa xeerkii yuhuudda markaa walaw faraqa bayna aljaariyati wa waladiha addoon iyo ilmaheedii yara hadduu kala kaxeeyo qabla sini tamyiin intaanu dee ilmahan yari wax garanin toddoba jir intuu ka yari bibaycin buu ku kala kaxeeyey aw hibatin buu ku kala kaxeeyey batala alcaqd heshiiskaasi waa buray wabacya wa bacda tamyiizi yasixu tamyiizka dabadiina waa iska asaxaya addoon lamaan lama kala iibin kara iyadiyo ilmaheeda kol hadduu yar yahay oo waktigii tarbiyada iyo xanaalada u baahan yahay xadiidka nabigaa ku ayaa markaa uu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku diiday maxaa yeele ilmaha yar dhibaato iyo madara soo gaadhaya iyadana waxa ay ku tahay kadeed iyo naxdin marka iyada iyo ilmaheeda waa in la israaciya ama la wada daayaa qabla tamyiiz kol haday ta laakin ilmihii hadduu wax garanayo dee cidduu doon ula joogi karaa wayaxrumu waxaa xaraama an yabiica xaadiru libaadin mid reer magaalihi mid reer miyiya inuu wax u iibiyo laakin waa markay sidan udhacayso bian yaquula alxaadiru lilbadwiy kii reer miyiga reer magaalka ahaabaa kii baadiyaha wuxuu ku yidhi alladii qadima bisilca ee alaabta la soo galay wahiya alaabtuna mima yuxtaaju ilayha fi lbeled magaalada looga baahan yahay alaabtana ama dhuxul amaba caano ama subag ama xoolo wuxuu ku yihi ni laa tabici ilaana oo innagaa isku qolo ah laa tabici ilaana imika alaabtan ha iibinin xataa abiicaha laka qaliilan qaliilan bisamanin haali si yar yar baan kuugu